dagaalka loogu dhexeeyey ciidamo kulli bisan dareeska ciidamada dowladda laba gurub ay ahaayeen dagaal ayaa dhex maray adiga ilaa sideed oo dhimasho ah saddex shacab oo dhimasho ah iyo laba dhaawac oo shacab aan waan arkay laakiin waxaan ku xaqiijinaa oo si aan ku cadaynaya inuu dagaal dhacay ciidamo oo dareeska qaranka bisan uu dhex maray waxaan ku ihahdaa khasaare noocaas noogu jiro xataa uu dab qabsaday uu dab qabsaday guriga gudoomiyaha degmada qayb kamida uu dab qabsaday oo mataqaana qalin oo sugida degmada uu xiran yahay marka maamulkii gobolka iyo degmadii iyo runtii odayaashii mawdiinkiina waxay ku guulaysteen in dagaalkii uu joogsado oo runtii la damiyo wixii dhimanna insha allahu tacaala la dhamaystiri doono waxaan leenahay waxa waaye anaga cadow aan leenahay cadow aan leenahay aan la dirirno inaan dhacdeena isdirin waa laga fiican yahay